waxaad la socotaan waxaa la dhigtay oo miis la saaray masiir dhan bay ummad leedahay oo ah qoomiyad qoomiyadaha ugu waaweyn embaradoriyada ingiriiska ka mid ah oo laidhaha scott qoomiyada in ay muddo saddex boqol iyo toddoba sano ah markay iswaafaqsanaayeen amba ay wada joogeen embaradoryadan ingiriiska ah hadda qaar ka mid a intooda maaragtay in badan oo kamid a ay dhaheen waxaan doonaynaa walaalayaal inaan gooni isu istaagno oo aan aqano qaran jira oo aan ka madax banaanaano xukuumadda ingiriiska iyo boqortooyadeeda wiibaa dhulka la dhigay oo miis la saaray ka dambana waxaa loo codeeyey waxaana soo baxday in inta dadka ugu badan oo ah boqolkiiba konton iyo shan oo ay kasoo horjeedo boqolkiiba afartan iyo shan dad lagu qiyaasay oo tiradooduna aheyd ilaa shan milyan oo dadku inay dhaheen maya weli waxaan la joogaynaa aan ka qayb ahaanaynaa boqortooyada ingiriiska sidaas bayna fahamku ku dhacay caawa xafladan aan joogno waa xaflad dibu heshiisiin ah oo ay ka qayb galayaan dhammaan qolyihii sidaa u codeeyey oo rabay inay maaragtay goonihi istaagaan iyo qolyihii guuleystay oo dhahay maya waxay noogu badataa markaan la joogno boqortooyada ingiriiska sidaa ha naqato labadii qoloba way wada joogaan caawa xafladaas joognaa saas bay arrinta ku dhacday waa gartay xasan waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii qaaradda afrika ururadeeda kala duwan ee bulshada ka socday ee ka qayb galay xafladdan islamarkaana cidnaha ku hayay aftida laga qabtay gobolka scotland bal waxaad ka warantaa waxa afrika ay ka baran karto afti sidan oo kale ah loo qaado masiir qoomiyad dhan ama dad dhan ay leeyihiin in haddana lagu kala baxo sanduuqa codaynta waxa weye cashar buu ahaa waxaan u imidba sidaad facebookkayga ka dheehan kartaan waxay ahayd waxa ay dhibay markaan fiirinay arrintii ka dhacday south sudan waxa ay dhibay arrimihii ka dhacayay kenya waxa ay dhibay arrimihii ka dhacayay maaragtay qaybo kala duwan ee africa waxa ay dhibay wixii ka dhacay dalaxdheer dad soomaali ah oo qolana somalilan ay tahay qolana ay tahay maaragtay katumo ay isbaacsanayaan oo hublet kula cararaya intii la wada hadli lahaa oo si saraaxaha lagu kala bixi lahaa waxaasoo idil waxay ku dhammaan karayaan sanduuqa yarka ah ee warqadda lagu dhigayo ee ha iyo maya la dhahayo dadkuna ayagoo walaala ah oo wada sheekaysanayo oo isdhaafsanaya aaraahdooda si nabad ah ayaa lagu kala bixi karaya marka waxaan ka baranaynaa mustaqbalka aayaha wanaagsan inuu ku jiro in dood isbarbar taalla oo madax banaan la helo eedna haddii qolo annaga naga mid ah amba qayb annaga naga mid ah amba qayb afrika ka mid ah amba qayb waddan kale ka mid ah ay damacno in ay aayaheeda ka taliso inaan lagu duulin oo aan la layn oo duulo loo sheegan laakiin loo tixgeliyo fikirka ay qabaan ka dambana afti baahsan oo macquul ah oo madax bannaan loo qaado taabaa xalku ku jira afrika taabay ka baran karaysaa anigu waxaan aad iyo aad ugu kuulgalayay ilmihii aan joogay la kulmayay hogaamiyaasha ugu sarreeya dadka ururada bulshada ah dadka meelaha hoose degan ee maaragtay qaarkood xil badan ay qabaan dadka qaybaha sare ku jira maaragta bulshada dhammaantood ururkooda fikirkooda wuxuu ahaa dimuqraadiyadda nidaamkana ee lagu kala bixi karayo inuu yahay waxa keliya ee wanaagsan ee dadku ay ku kala nabadgeli karayaan marka soomaalida aan dhalanay iyo afrikada aan ka dhalanay waxaan farayaa in aan qoray iyo in iyo iyo iyo maaragta dhibaatayn aan lagu raadin in xal lagu helo laakiin xalku inuu naqdo in la wada hadlo haddii howlahadal uu dhammaan kari waayana lagu kala baxo sanduuqaas adadaada aad ku muujiso meeshaas adoo aamusan aad ku rido sanduuqaas ayoo qof kale inu ku arkayn ka dambana inta ugu badan go-aanka ay gaaraan la wada qaato oo lagu dhaqaaqo kaan caawa uga fadhinaa wa waa gartay haddaan usoo noqono damaashaadkan dib u heshiisiinta loo dhigay oo qolyihii iska soo horjeeday scotland aftida dhiibtay ay wada fadhiyaan haddaan usoo noqono bal waxaad ka warantaa dareenka magaalada aad joogto edinburg scotland dareenka dadka sida uu yahay walla magaaladan waa magaalo qadiimi ah dad ilbaxa oo badanna ay degan yihiin wallaahi markaan rugtaan kuu sheega walaalkay intii aan joogay ma gara karaynin qaybta uu codka u dhici doono qof walba oo la sheekaysta wuxuu idahayay anigu qaybtaasaan aaminsanahay caynkaabaan yeela rabaa laakiin ma ogaan karayin in layga cod badan yahay inaan guulaysan doono taasi ma garan karayin laba boqol saddex boqol oo qofood oo aan sheegin meesha ay raacayaan ayaa miisaanka dhanka uu dhacayay qaatay amba ha guulaystaan amba ha laga guulaysto waxay ogyihiin in dimuqraadiyaddu ay guulaysatay in maslaxadda ay guulaysatay qof walbana wuxuu qoortiisa markuu geesto wuu ku bareersanayaa wixii uu go-aamiyey ee ahaa haddii layga guulaysto waa layga guulaystay haddaan guulaystana waxaan doonayaa in lay raaco demoqrasiga meeshaas buu ka jira laakiin africa waxaan ku naqaana markii lagaa guulaysto inaad marmarsiyo beena inta samayso aad qoryo qaadato dadka hadlayso haddii aad guulaystana oo aad sheegato inaad guulaystana in aad maaragtay diido wax kaleetoo kaleeto inay jiri karayaan marka arrimahaasi ma jiraan meeshan si cad oo xisaaban oo loo wada jeedo ayaa lagu kala baxayaa qoladii laga guulaysto hal cid baa laga dheeraade way ogolaanaysaa in laga guulaysto xilliga qoladii kalena way qaadanaysaa africana taabaan usoo jeedinayaa midabkeena soomaalida in sidaa lagu kala baxo